sawiradaas lacagaas la soo daabacayo facebookyada iyo saxaafadda aad u dhooban oon aragno oo lacag aad u fara badan ah oo toban kun oo shil iyo shan kun oo shil ah ayaa soo gashay su-aashu saasay ku timid marka war lacagtaasu goorma imaanaysaa ma berriya imaanaysaa masaa dambay soo socotaa horta ma la keenayaa haddii la keeno lacagtii shilin soomaaliga oo shaqaynaysa oo aan ku shaqaynayna ma la bedelayaa mase waa laga tegayaa su-aasha ayaa nugu badan horta aniga waxa lacag ah oo shilin soomaaliga oo lasoo daabacay oo cusub ma hayno lacagtii shilin soomaaliga oon ku shaqaysan jirin ayaanu ku shaqaysanaynaa sixir bararka yaroo jirane saamaynteedu iyo sababteedu waxa waaye guddoomiyaha bankiga dhexoo hadlay iyo maaragta wasiirka maaliyadda oo waxaan hadda maanta aan oolin ama aan la keenin ama aan la soo dhammaystirin ka hadlay oo yidhi waa keenaynaa lacagtii yaroo shilin soomaaliga oo aan ku dadaalaynay oo aan kabaynay oo aan koollaynaynay oon ahaynay oon dadkii aan maaragta ii sheegaan lahayna qaata way fiican tahayna ku tilmaamay inay tahay feelso shilin soomaaliga feelsaa waxaan caddaynaynaa lacagteennu shilin soomaaliga feelsa ma aha waa shaqaysaa waa astaantii qaranka anagaa intaan soo gaarsiinay shacabka ayaan waxaan yidhahdaa way fiican tahay qaata oo lacagtan isticmaala ayadoo markii horeba aan a v c ga dhib ku qabnay oo shilin soomaaliga uu dagaal ku hayey oo a v c gu dagaal uu ku hayey oo anagu aan lahayna qaata oo qof walba ku leeyahay war iga dhaaf shilin soomaaliga aan jejeexane a v c ii tuur oo aan lahayn a v c gaa shaqay a v c ga maan shilin soomaaliga idii shaqaynaye qaata aan dadkii aan lahaynin ayaa waxaa shaki geliya maantay dawladda soomaaliya wasiirkeeda maaliyadda guddoomiyaheeda bankiga dhex ayaa waxay ku sheegeen lacagan hadda maanta oolin oon lagu baahi beedi karin inay maaragta ii sheege ay soo wadaan oo maaragta aan weli la keenin oo lacagtii saas loogu shakila waxaan rabnaa marka haddii sixir barar jiro ama lacagtu waxay iska beddeleen ama sarakacow jiro inay u sabab tahay dawladda soomaaliya waxaan leenahay marka dawladda soomaaliya waxaan codsi aan ugu diraynaa inay arrinkaas ay soo hubiso oo lacagtaa shilin soomaaliga oo sheesheegooda suuqa soo galay oo weli aan la keenin inay maaragta aysan annaga nagu qalqalgelin anigoo shilinkaa soomaaliga oo kunku u weyn yahay oo kunku u yar yahay oo ku shaqayno inayna naga qalqalgelin hadday lacag shilin soomaaliya keenayaan hadday soo daabacayaan inay shacabka kala tashtaan oo sarafliyaasha ay kala tashtaan oo cidda gacanta ku haysa ay kala tashtaan oo nuucyo habboon maanta yidhaahdaan nuuco la keeni karaa ay yidhaahdaan oo see ku shaqayn kartaa ay yidhaahdaan oo sarafkeedu muxuu noqon karaa ay yidhaahdaan bay xaq u lahaayeen laakiin waxaa keliya on ka haynaa lacagtii shilin soomaaliga waa feel sidaa waa laga gudbaya lacaga baan keenaynaa lacagaan keenaynaa marka xoogaa aniga saamaynay nagu yeelatay laakiin shacabka waxaan u sheegaynaa lacagtii shilin soomaaliga way shaqaynaysaa wayna fiican tahay wax culaysu kama jiraan wax lagu beddelana maanta ma jiraan lacag kaloo hadda la keenana ma hayno ayadaasun baan isticmaalaynaa ciddii rabtaa way noo keeni kartaa ciddii rabtaana way naga soo doonan kartaa taas culays kama taagno dawladda marka waxaan leenaha madaxweynuhu ugu horreeyo guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha bankiga dhexa hadalka ka soo yeedhay oo bulshada ku baahay aniga dhib bau nagu hayaa haddii aan shacabkana wixii anigu hadda ku sababay oo ku kalifayna ma naqaan ma siyaasad xumay ka tahay mase waxay ka tahay maaqan shacabkaysan wax dana ka lahayn anagu ma sheegi karno inay nagu qalqalgeliyaan oo shilinkeenii yaraa maaragta maanta ay ku qalqalgeliyaan waa ii sheegeen wax maaragta waxay ku soo celcelisay dawladdu inay keenayso lacag inay dawlad inay lacag keenayso lacagtaasoo ah mid kunkan ka badan oo toban kun iyo shan kun ah saxaafadda loo soo bandhigay mobaylada iyo jaraadiyo baalku jira meediyaha la soo geliyey annagu annagoo taas ka walwal qabna ayaa masane waxaa hadlay mar labaad wasiirkii maaliyadda mar labaad waxaa hadlay asagii mar saddexaad hadlay kabacdina guddoomiya bankiga hadlay ku soo celceliyey annaga waayna dhibtay dadkii baa maqlay dadkuna sidiisa waa saxaafaddu waa dagaalka barkiis annagoo aan wax bateda oo la keena jirin wax lagu heshiiye jirin qorshaha wax lagu soo daabacayo iyo midka wax lagu keenayo annagoo qayb ka ah oo dad mudan ah oo dadka maanta lacagtaas oo dadka qof kastaa nacay nin walba sintiyo iyo intaasoo dollar ayuu ku hadlaa oo ku dhibsadaa badeecadiisa annagu shilin soomaaligaasaan gacanta ku haynaa naxashkaasaan sidnay labaatan iyo shan sano ama lix iyo siddeed iyo labaatan sano waana ku noolay waana ku kalsoonnay kunkaas oo aan astaan noo ah oo lacagna aysan ka horrayn midna ka dambayn mid ka badanna aysan jirin mid ka yarna aysan jirin ayaanoo gacanta ku haysanaa barbaleenkan iyo dhibaatada tan oo maalmahan soo noqnoqotay oo sixir bararka ah oo na saameeyey oo dadkii soomaaliya ku ganacsanaya ama meelaha koonfurta ama aqooyi ha noqote ama gobolada dhex ha noqotee waxaa aabba u ah oo ay leedahay dawladda dawladdu lacagtii waa beddelaynaa ma oran qorshaan u samaynaynaa ma oran qaabkaasaan wax ku xallinaynaa ma oran dadkii lacagta oo annagu xaqa ku lahaa oo wax laga weydiin lahaa oo socodsiinayey oo gacanta ku hayey oo maantay la daalaadhacayay ayaanahay annagu waxaan leenahay xaq waxaan leenahay in wax nalaka weydiiyo waxaan leenahay xataa sambalka lasoo samaynayo in lagala tashado dadka ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ama ganacsatada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan midna waxba lagama weydiin waa la yimid meelahaasaa la aaday bagacdii koowaad baan la marnay kii saddexaad baan marnay waxyaalaha noocaas annagoo waxaan marka codsanaynaa annagoo ah dadweynaha ku nool magaalada muqdisho khaasatan sariflayaasha lacagta shilal soomaaliga ay u hodato ka ganacsada gacanta ku haya ku nool ma dhacayso horta in lacagtii ama laga guuro ama la yidhaha waa baaba'day ama intiina lasoo wac la yidhaha lacagtii waa la diidaa la yidhi maxaa laga sameeyey annagoo kunkaasaan haynaa way soconaysaa way socon doontaa way socon jirtay mana ka tanaazulayno ilaah idinkii waxaan u sheegaynaa dadka macnaha shakiga ka qaba shilinkooda war kunkaasaan haysanaa mid labaad ma haysano oo mid saddexaad ma haysano oo mid afar ma haysano oo lacagtu meesha ka soo bilaabatay waa logi kun baa ugu badnaa waagii ay burburaysa dowladda dhexe kun baa ugu badnaa shantan shilin way shaqaynaysa waxay noqotay midda mid inti laga soo tago inuu kunkii ay iskugu hartay kunkaas oo soo haray oo maanta gacanteenna ku jira ma dhacayso inay burburto in laga guuro in la noco in la yidhaahdo maxaan ku bedelanaynaa wax jeebkayga ku jirtaa kalaya ku jirtaa qof soomaaliya oo maanta dalka ku nool oo lacag shilin soomaaliya jeebkiisa aysan ku jirin nuuc kasto ay tahay ama ha badnaato ama ha yaratay ma jiro okay marka annagu ma amerikaan baa nahay annagu ma amerikaan baa nahay ma ahin ma ingiriis baa nahay ma ahin ma carab baa nahay ma ahin kunkaa shilin baan leenahay waa socon doonaa wuuna soconayaa wuuna socon jiray waxaan waxaan codsanaynaa oo codsanaynaa in si degdega si degdega inaad dawladdu shawaabcda uga bixiso annaga toban kun ma naanfacayso shan kun oo isku taalla ma naanfacayso laba shariif baa waxay noo keeneen konton kun oo isku taalla labaatan kun oo isku taalla soddon kun oo isku taalla toban kun oo isku taalla shan kun oo isku taalla darbigaa noogu dhegsanay ilaahay adankiis ma ay suurto gelin inay timaaddo waa fashilanta tan hadda socotana qaabka ay u socoto waa wax fashila waayo kunkaas iyo wixii ka sii yar oo tantiya oo wax lagu beddesho oo sixir bararka iyo baalka odhan jiray saraf kacaan uu ku yaraado ayaanu rabnaa ilaahay idinkiis marka waxaan doonaynaa oo rajaynaynaa haddayna maqlayaan ama ayna dhegaysanayaan jawaab degdega inay dawladdu ka bixiso sixir bararkan ayaday aabba leedahay ayagay kama horraysa kamana dambayso annagu dadka masaakiinta kunkaa shilin haystaana kunkeennana waa wadanaynaa saraf kacu marna waa yimaada korna waa warna waa dhacan wax barabalana ma laha laakiin lacagtaa kunkaa shilin oo aan haysanno kuwa idaacadaha ka soo hadlaya ama baalka odhan jiray dadkana soo wacwacayana waxaan u sheegaynaa haddayna maqlayaan soomaaliyeed kunkaa shilin baan haysanaa kunkeenna yaynaan iska duugin yaynaan nicin yaynaan baalka odhan jiray tashuush iyo shaki gelin yaynaan ka tanasulin